asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waana xubinteenna murtida maanta ee aan inta badan arrimo fara badan howlo badan aynu ku fulfulaaxi jirnay ama ku falfaliiri jirnay ama aynu ku quwaaxi jirnay ama aynu ku muudsan jirnay innaga oo dhinacyo badan ka eegayna teenan maantana waa kuweeni joogtada ahaa mid xidhiidh la leh waana mid laga yaabo inay tahay tu dhanka gabdhaha u badan gabdhuhu sidoodaba dee waa macallimiintii afka waa maaragtay waa hoygii hiddaha ma jiro wax la dhaho afka aabe ma jiro wax hiddaha aaba la dhaho dhaqanka aaba ma jiro wax la dhaho afka aabana ma jiro saasay tahay kulli hooyo ayaa leh aan ku soconno xubinteennan ee waxaa jirta gabdhaha ayaa daraasaad laga sameeyey markii gabdhaha daraasaad laga sameeyey ayaa waxaa la yidhi oo daraasaadka laga sameeyey wuxuu ahaa mid noocyo badan u dhacahaya gabdhahana la weydiinaya waxaa la lahaa gabadh yahay ninka ugu fiican ee u qalma in la guursado waa nin noocee ah ayaa la weydiinaya su-aashaas ayaa ku soo noqnoqotay gabdhaha iyadoo la weydiinayo heblaayay fikirkaaga ka dhiibo nin noocee ah ayaa u qalma in la guursado ama aad nolosha ku aamini lahayd oo aad dhihi lahayd hebel baa u qalmaa in la guursado middaas su-aashaas ayaa gabdhaha la hor dhigay midba meel bay ku jeexday gabadhii marka ugu aragtida fiicnayd ayaa tidhi sidan waxay ku jawaabtay waxay tidhi ninka ugu fiican ee u qalma in la guursadayey saddex ha ahaaday tidhi saddex ha ahaado gabadh balaayaa dheh waxay tidhi ninka ugu fiican ragga ee in la guursado u qalmaayey saddex ha ahaado saale waa kow haye bal horay u gal haddee hiblaayoy horay u gashay waxay tidhi keena keene ha ahaado keena keene ha ahaado ha koolkoolin badnaado hana kugu kalsoonaaday tii saddexdaas ayay ninkii madaxa u saartay waxaan umalaaya saddexda mid walba haddii gooni loo dhex galo dee jawaan muggi ayay u qaybsamaysaa laakiin iyadu way xigmadaysay oo saddex bay ku soo koobtay waxay tidhi ninku saddex ha ahaado keene keene ha ahaado ha koolkoolin badnaado hana kugu kalsoonaado saddexdaa halahaday ti waxay tidhi saddex ninku ha ahaado keene keene ha ahaado ha koolkoolin badnaado hana kugu kalsoonaado ayay ku soo koobtay warkii oo dhanba taasoo aad moodid inay guud ahaanba isku fuuqsatay wixii meesha yaalay oo dhan sababtoo ah gabadha hadday tidhi keenkeena ha ahaado dee waa nin reerkiisa wax walbay u baahdaan iyo baahidoodi iyo adeegoodi iyo waxay ku farxi lahaayeenba keenay oo keenkeenaya oo kolba wax hor la keenaya ninkaasu waad garanaysaa wiilahoo reerkiisa dhaqday inuu yahay waa labe ha koolkoolin badnaado islaanta inuu maaragtay farxad geliyo oo xeeyo oo koolkooliyo oo balaayo ka dhigo oo carruurta sidoo kaleenta iyagana ka dhigo koolkooliyo oo kuwa farxad ku nool isagana dee waaba waaba wiilhoog aan la heli karinoo dee waynu isla aragnaayoo taasu dood male mar haddii uu islaantiisi iyo carruurtiisii u koolkoolin ku hayo nin rag dhaafa inuu yahay weliba xilligan reermagaalka la yahay wiilhoogga loo baahan yahay inuu yahay halkaasay ka soo baxaysa waa midda saddexaade ee ay gabadhu sheegtaye waxay tidhi ha kalsooni badnaado waa qodob cajiiba isaguna haddaana kalsooniyu jirin dee reer ma dhaqmaahayo ama haddii uu dhaho gabadha xaggay aaday xagga maxay ka doontay maxaad bixisay maxaa xagga yaalla saas maxaad ugu ciyaartay wax maxaad saa u tidhi maxaa ninkaad la hadlaysay muxuu ahaa yaa ku soo wacay hiririg balaayada hadduu ka sheekeeyo dee meesha hoogya ba'baa yaallo heerkaasu siduu kusii dhaqmaa waa ay adag tahay saddexdaasba saddexdaa arrimood ayay madaxa u saartay waxay tidhi keena keena ha ahaada koolkoolin badnaado kalsoonina ha kugu lahaaday waxay tidhi saddexdaas qodob ninku ha lahaado hadduu saddexdaas leeyahay waa midka loo baahan yahay mahmaada maantaan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi heen heensi ku dhaaf ama ku dhaan heen heensi ku dhaaf ama ku dhaan